qoysaska barakacyaasha ee ku nool kaamka Kumasaar ee magaalada Beledweyne ayaa codsaday in loo dhiso ceel biyood maadaama ay haysato biyo yari. Qoysaskan ayaa kasoo hayaamay deegaanadii ay ku noolaan jireen taasoo ay kala soo kulmeen abaaro iyadoo hadda ay biyaha ka doontaan dadka deriska la ah. qaar ka mid a qoysaskan ayaa raadiyo beerulo uga warramay baahida ay u qabaan in loo dhiso ceel biyood.
waxaan u baahannahay kaamkan joogno waa kaam kumisaar waxaan u baahannahay biyo baan u baahannahay in ceel biyood naloo sameeyo oo kaamka dhexdiisa naloogu sameeyaan u baahannahay haddii ilaahay yidhaaho wax la cuno waa loo baahan yahay haddaad nagu caawin karta inaad nagu caawisiinaan u baahannahay dhibaatada na haysataa dhibaatada na haysataa dhibaata waa na haysaa dab ma shidan karno haddii ilaahay yidhaaho biyo oon waa na hayaa marka een, waxaan u baahannahay een, si degdeg leh ina naloogu gargaaro waxaan taganahay kaamka masaar si walba maxaan rabnaa biyo oon baan nahaayo biyo la-aanaa nahayso wax la cunaa la rabo wax la xirtaa la rabo waxaan haysana malan wax ilaahay mooyaane intaas inuu nooga caawisiinaa rabnaa hadduu ilaahay yiraahdo asalaamu calaykum Ee, magacaygu waa faadumo axmed Ee, waxaan deganahay kaamka kumisaar waxaan u baahannahay biyo dadka kaamka degan dad yar maahan lixdan ilaa konton uu u dhexeeyaa wuxuu kasoo kala guura tuulooyin badan oo meeshaan anyaxa iyo biyaha iyo waxa soo barakiciyeen beerihii waa ka baaba'een biyahan maalin kasta imaanayay la tabco waayeen beerihii Ee, kaamkay ku sugan yihiin wax biya haba yaraatee ma haystaan dhibaatada ugu badanoo meeshaan ku haysataa waa biyo la-aan Ee, tubbaa ugu jiri jirtay tubbadii lacagaa looga goostay lacag iskama bixi karaan marka wasaaradda biyaha waxaan ka codsanaynaa inay aada noo soo fiiriso ceel noo samayso kaamka dhexdiisa nooga samayso biyo ayna la soo gaartaan aada ugu baahannahay dadka kaamka ku nool waa caruur iyo dumar ee biyo meel dheer uma doonan karaan biyo la-aan kuma kuma noolaa kara dad ku noolaa kara ma ahan dhammaantood ma dad marisoon waxba isdhaamin wasaaradda waxaan ka codsanayn inay aada biyaha noogu dadaasho oo biyo noo soo geliso oo ceel biyaad noo hergelisaan u baahan barakacyaashan oo u badan caruur iyo haween ayaa waxaa kaamka ku dhexaysato daruufo kala duwan haba ugu darnaatee biyo la-aan